bismillah walxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayh wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa kitaabka jawaahiru lbalaaga oo soo jeedinayo moxamed khaashe kitaabkani waxa uu ka kooban yahay sagaal iyo soddon cashar waxaananu ku soo ururinay laba c d oo mb three ah nuskhada asalka ee kitaabkan waxaa iska leh tasjiilaat alxuseyni alislaamiya cidna kuma tasrufi karto idan la-aan anina waa c d-gii koobaad wabilahi towfiiq تمهيد لما وضع علم الصرف للنظر في أبنية الألفاظ ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها وضع البيان للنظر في أمر هذا التركيب وهو ثلاثة علوم العلم الأول ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن سامع ويسمى علم المعاني waxaa jira culumtu midaba meel buu qaabilsan yahay midaba qeyb iyo nidaam buuna u soconaya cilmiga cilmu sarfiga ah waxaa loo dejiyey in lagu baxfiyo kelmadda iyo binyaheega kelmadda iyo binaheega cilmu sarfigu wuxuu ka hadlaa markaa tusaale ahaan qaala tidhaahdo qaaladaa xaraf kaste xarakada uu qaadanayo iyo wasanka uu yeelanayo iyo nooca iclaal iyo waxa sixada wuxuu kalba qaadanayo ayuu sarfigu ka hadlaya sidaa darteed sarfigu wuxuu yidhi afcaasha hulaasigiihi waa facalo iyo facile iyo facula kolkaa qaala facalo kolkay noqon weyday waa ka yidhaahdeen qaacide waxaa la yidhahdaa ku dhacday qalbi qalbi waa qaacide ilaa toban shardi leh kolkaas sarfiga waxaa lagaga hadlaa abniyat alalfaad welibana abniyat lmufradaat baynu odhan karnaa kelmad kaste oo mufrad ah ninka sarfiilihii ihi wuxuu garanayaa asalkeegu halkuu ahaa iyo halka ay ka timid iyo waxay qabto hadday caafimaad qabto iyo hadday xanuunsanaysaba wuu fahmayaa lamaa wadica markii la dejiyey cilmu sarfi cilmu sarfiga markii la dejiyey linnadari eegid markii loo dejiyey fii abniyati alalfaad alfaadda abniyadeeda la eegayo wa wadica haddana la dejiyey cilmu naxwi cilmu naxwahana linnadari in nadar lagu sameeyo fii icraabi maa tarakaba minha alfaaddii iminka aynu ka soo hadalnay kolkii murakab laga dhigo ay alfaaddaasi laysku geeyey dhowr lafdiyo laysku geeyey ay noqoto waxay qaadataa laba xugum xugum la yidhaha icraab iyo xugum la yidhaha bine labadaa xugumna waxaa ka hadlo cilmiga naxwaha ah kolkaa naxwuhu kama hadlo moxamed oo kelidiiya kama hadlo laakiin moxamed keligii sarfigaa ka hadla moxamedkaa kolkii loo keeno jaa'a ee la yidhaha jaaa moxamedun marka la yidhaah naxwaa ka hadlaya oo murakabka labadaa kelmadoode laysku keenay waxa ka dhalanaya icraabka iyo binaha ayaa ka dhalanaya icraab iyo bina ka dhalanaya wa wadica cilmu naxwi cilmiga cilmu naxwaha ana waxaa loo dejiyey linnadari in la eego fii icraabi maa tarakaba minhaa waxaa murakabka ah ee layska tarkiibiyey icraabkooga arrinkaasi kolkuu dhacay ayaa wadica albayaan bayaankiina loo dejiyey linnadari in la eego fii amri haada tarkiib tarkiibkan amarkiisa cilmigan bayaanka ah la soco oo bayaanka istilaaxii mutaqadimiinta welibana raggii de imaamyada fannigan ku ahaa haddii bayaan aad maqasho saddexda cilmi ee balaaqadu ay ka kooban tahay ayaa bayaan laisku yidhaahdaa bayaan saddexda cilmiba bayaan baa la wada yidhaah macaanigu waa bayaan bayaanka kan aynuu naqaanaana waa bayaan badiicuna waa bayaan saddexda cilmiba bayaan baa la ysku odhanaya bayaan baa ayay isku yidhaahdeen kolkaa macnihii luqawiga ahaa ayay eegeen oo bayaanka markaynu eegno bayaanka waxaa la yidhaahdaa almantiqu alfasiixu almucrib camaa fi damiir bayaan waa noocaa waa mantiq waa hadal fasiix ah oo fasaaxo leh oo haddana caddaynaya ruuxa laabtiisa waxa ka guuxaya kolba waxaad diidaysa ama aad doonayso hadalkan yareed ku suuray sida feedhaha laga soo tuurayo ayaa bayaan la yidhaahdaa kolkaa macaanigu waa bayaan oo waa de hadal fasiix ah badiicuna waa bayaan oo waa hadal fasiix ah bayaankuna waa bayaan mutaqadimiintu bayaanka saddexda cilmiba magac bay uga dhigeen amaa mutaakhiriinta bayaanka waxay u yaqaaniin badiica iyo macaaniga kaan midna ahayn oo balaaqaday saddex ka dhigeen mid badiic bay yidhaahdeen midna macaani bay yidhaahdeen midna bayaan bay yidhahdeen oo bayaanku mutaakhiriintu waxay u yaqaaniin balaaqada oo dhan maahee waa qayb yaroo balaaqada ka tirsan waayo bayaanka intay u yaqaaniin waaba saddex kelmadood baa bayaan la isku yidhaahdaa majaaska iyo kinaayada iyo tashbiiha saddexdaasay bayaan mutaakhiriintu u yaqaaniin saddexdaa majaas iyo tashbiih iyo kinaayo saddexdaasay bayaan odhanayaan mutaakhiriintu mutaqadimiintuna balaaqo oo dhan macaanigii oo dhan oo sideed baab ka kooban iyo bayaanka kanaynu imag- inagu leenahay oo saddex baab ka kooban iyo badiicii oo ilaahuna og yahay inta baab uu ka kooban yahay intaasoo dhan ayay mu- ayay mutaqadimiintuna bayaan wada odhan jireen wadica waxaa la dejiyey albayaanu cilmiga balaaqada ayaa la dejiyey linnadari eegid ayaa loo dejiyey fii amri haada tarkiib tarkiibkan amarkiisa la eegayo tarkiibkan amarkiisa ayaa la eegaya kolkaa tarkiibkan amarkiisu kolba qayb buu noqonaya kol sidaad garanayso xaqiiqu ku imanaya waa tashbiihii marna calaa sabiili ilmajaas buu tarkiibkii ku imanaya jaaa muxamed kii weeyaan hadda mar xaqiiquu ku imanaya oo waa jaaa muxamedun waaba xaqiiqo sax ah marna tashbiih buu kuugu imanaya marna wuxuu kuugu imanayaa kinaayo maxamed baa yimid oo kinaayo ah ayaad helaysaa marba nooc kolkaa tarkiibkan macnihiisan iyo axwaashan ku wareegsan cilmiga aad ku fahmaysaa waa bayaan wahwa bayaanku halaathatu culuum saddex cilmi ayuu ka kooban yahay saddex cilmi ayuu ka kooban yahay bayaanku alcilmu alawal cilmiga koobaad maa yuxtarazu bihi ku layskaga ilaalinayo weeyaan can alkhata'i gefka fii ta'diyati almacnaa macnaha gudashadiisa lagu gefayo aladii kaasoo yuriiduhu almutakalim ninka mutakalimkiihi uu doonayo liiisaalihi gaadhsiintiisa ilaa dihni saamic ninka saamica ah wadnihiisa uu gaadhsiiyo wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa cilma almacaani cilmu almacaani baa lagu magacaabaa ka noocana waa ka nooceeya hadda la soco cilmiga macaaniga aynu odhanaynaa waa cilmiga aad kaga badbaadaysid macnaha gudashadiisa inaad ku khaldantid macnaha gudashadiisa inaad ku khaldantid cilmiga aad kaga badbaadaysid macaani baa la yidhaha ee marnaba macnahaad gudanaysid aadan ku khaldamaynin tusaalaan ku siinaya maanta waa maalin khamiisa waa maalin khamiisa maanta inteennan wax diidani inay khamiis tahay inaguma jiro mid kabihii laadlaadsanayo ordayuunba halkan ka soo galo intuu iskeen dul taagay unbuu yidhi wallaahi inay khamiis tahay waynu ku qoslaynaa sababtaynu ugu qoslaynaa waa maxay maanaanba diidin maanaanba inkirin inayna maantu kham- inay khamiis tahay maanaan inkirin maxaa kaa dhaariyey baynu odhanaynaa haddaad ruuxa war u sheegaysid kolba qaabka aad ugu sheegaysa marna waad ku khaldami kartaa marna waad ku saxmi kartaa kolba cilmiga kuu sheegaya inaadan khaldamin ee kuu sheegaya inaad dariiqa saxda a raacdo mar kaste macaanigaa la yidhaahdaa macaanigu wuxuu ku leeyahay markaad haddaba la hadlaysid ruux aan munkir ahayn oo aan amarkan diidanayn shikina una ka haynin ha u dhaaranin waxaad odhanaysaa suuqii baan ka imid oo waan yar habsaamay cashirka waan ka yar habsaamo suuqii baan ka imid iminka ardayga sa ayna yidhahan maynu la yaabaynaa maya intuu yar habsaamo laakiin kayna soo iskeen soo dultaaga yidhahan wallahi inaan suuqii ka imid oon soo habsaamay waynu ku qoslaynaa waxaynu odhanaynaa yaa kaa dhaarsanayey ayaad se la hadlaysay waynu qosli waynu yaabaynaa kolka haddaba cilmiga kaa ilaalinaya inaadan ku khaldamin macnaha iyo qaabkaa dadka ugu sheegayso eed ugu gudbinayso macaanigaa la yidhahdaa macaanigu wuxuu ku leeyahay ruux xaqiiquu u baahan yahay inaad kula hadasho bimacnaa eh, tashbiih dadka mar dadka bar kolkaad la hadlayso tashbiihun baa munaasiba inaad kula hadasho tashbiihun kolkaa tashbiihaaddaa dadkaa soo qaadanaysaa waayo dadka tashbiihun lagula hadlo ma taqaanaa waa dadka inta badan waxaanan tashbiiha ahayn aan si toosa u fahmaynin tashbiiha si toosa uma fahmayo kitaabkani wuu cilmi badan yahay laakiin ma garanaysid laakiin balaaqa alwaadixa ayaad garanaysaa inay cilmi badnayd waxaan ku odhanayaa jawaahiru lbalaaqu waa balaaqa alwaadixa oo kale waa tashbiih sow maaha oo kale sow ma- soo tashbiih maaha kolkaa tashbiihan yaan kula hadlayaa cidda dee kan aan garanayna kaa garanaysa haddaba cidda nooc hadalka noocaaya u baahan haddaan ku idhaahun kitaabkani wuu cilmi badan yahay ma tashbiih baan la imid dee waan khaldamay kolkaa kitaabkani wuu cilmi badan yahay un haddaan idhaa waa idici idi- deliil baanan raacinin laakiin haddaan idhaahdo kitaabkani waa balaaqalwaadixa oo kale deliilkii baan sheegay waxay ka dhigan tahay kitaabkani wuu cilmi badan yahay waayo balaaqaduu la mid yahay balaaqadu soo ma cilmi badno haa buu i odhanaya dee kana waa lamid baan odhanaya laakiin wuu cilmi badan yihun haddaan idhaa dee iima rumayn karo waayo wuxuu ku- tusaale ma siinin kitaabkani wuxuu la mid yahayba haddaba cilmigani wuxuu ku leeyahay ninka tashbiiha lagula hadlayo wax kale ha kula hadlin waayo haddii kale waad khaldamaysaa ninka xaqiiqo un lagula hadleen tashbiih ba garanayninna wax kale ha kula hadleen ka warrankaan balaaqal waadixa ba garanayn haddaad tidhaha kitaabkani waa balaaqal waadixa oo kale ka warran ma balaaqal waadixu garanayaaba waa maya waad khaldan tahay kolkaa kolkaa waxa weynini xaqiiqu u baahan yahay oo kitaabkani uu cilmi badan yahay waa kaan balaaqada garanayay kii balaaqada balaaqal waadixa garanayeyna tashbiih buu u baahan yahay midi tawkiid iyo dhaar buu u baahan yahay midi dhaar uma baahno haddii midi uu yidhaha waan harsaamay uu mid ardayda kamid yidhaha muuna habsaamin dhaartu kolkaa mayna imanayn meesha haddii haddana uu isna marlabaadka uu yidhaha waan habsaamay inuu hadduu marlabaad kusii celiyo waynu ku qoslaynaa laakiin markaa dhaar oo kalea munaasiba inuu dhaarto oo kale waayo aayaddii qur'aankayd baynu garanaynaa suuratu yaasiin ku jirtay ilaahay mar kasta oo inkaar uu meesha yimaadaba hal tawkiid oo dhaar ah ayuu is usii raacinayay rabbunaa yaclam inna ilaykum lamursaluun rabbunaa yaclam waa dhaar ilaahay baa nagu og bay leeyihiin inna inadu waa xarfu tawkiid ilaykum taqdiimu lmacmuuli yufiidu lxasra lamursaluun laamkani tawkiid buu siyaadinaya kolkaa wa alcilmu alawal cilmiga koobaad maa cilmiga weeyaan yuxtarazu bihi layskaga ilaalinayo can alkhata'i gefka fii dati fii ta'diyati almacnaa macnaha gudashadiisa lagu gefayo aladii macnahaasoo yuriiduhu uu doonayo almutakalimu ninka hadlaya liiisaalihi gaadhsiintiisa ilaa dihni saamic ninka saamica ah laabtiisa uu gaadhsiiyo wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa cilmiganna cilma almacaani baa lagu magacaabaa waa cilmiga macaanida ka hadlaya weligaa macnaha ha ku khaldamin waa cilmiga ku odhanaya dabiib baa tahay kan kuu imanayaed la hadlaysaana mariid weeyaan dee sidaa ninka dabiibkiiba ninka mariidkii kolkuu usoo galo una kiniinka ugu qorinuun uu u baadho horta ninkan aad la hadlaysid baadh hadduu u baahan yahay tashbiih in lagula hadlo tashbiih kula hadal hadduu u baahan yahay xaqiiqo in lagula hadlo xaqiiqo kula hadal kolba nooca uu u baahan yahay ayaad kula hadlaysaa alcilmu haani cilmiga haanigiihi maa cilmiga weeyaan yuxtaraz layskaga ilaaliyo bihi isaga can itacqiid almacnawi tacqiidka macnawiga ah tusaalahani cashirkeennan unbuu kuugu iman doonaa tacqiidka macnawiga ah iyo wuxuu noqonayo tacqiidka macnawiga ah waxa la yskaga ilaaliyo ayaa cilmiga haaniga ah la yidhahdaa tacqiidka macnawigiihi waa hadalkaagii oo markaad ku hadasho mucaqad ah mucaqad waxa isku xidhxidhan sow maaha ee la kala furi kari waayo waa hadalkaagii oo cid taxliilisaba la waayo ama cid macnihiisii fahamtaba la waayo tacqiid macnawiya baa la odhanaya waxaan xusuustaa nin baa nin ammaanayey hishaam ibnu cabdilmelig ma garanaysiin hishaam ibnu cabdilmelig abtigii oo isna hishaam la odhan jiray ayuu farasdaq damcay inuu ammaano farasdaq ma xusuusan tahay farasdaq baa ammaanis yidhi kolkaa farasdaq wuxuu yidhi wamaa miluhu fi nnaasi ilaa mumallakan abuu ummihi xayun abuuhu yuqaaribu beydkaa macnihiisa cid alla cid garata waa la la'yahay halkan u inoogu iman doonaa tacqiid baa ku jira ninkan farasdaq ihi wuxuu ammaanayaa boqorkii ama ninkii idlaaya muslimiinta xukumayey abtigii buu ammaanayaa kolkaa wuxuu yidhi ninkan waa muslim muslimiintao dhan xukumaya hishaam ibnu cabdilmelig ah abtigii nin adduunka u dhigmaaba ma jiro inuu saa yidhaha buu doonayey kolkaa hadduu sidaasoo cad odhan lahaa ninkan khaliifka ah xanaaqi lahaa wuxuu odhan lahaa warma nin raciyadayda ka tirsan ayaad iga fadishay buu odhan lahaa de anaa ugu khayr badan ummadda ugu ugu cajiibsane buu isagu qabaa maadaamuu maamulkii yahay kolkaa wuxuu is yidhi hadalkaaga hadday dadku fahmaan waba waba lagugu qabsanaye hadal la fahmi waayo dadka kula hadal kolkaasuu yidhi wamaa miluhu fi nnaasi ilaa mumallakan ninkan aan ammaanayo keliya waxa ku soo dhadhow hadda waxa la eg maaha waxa ku soo dhadhow ninkan mumallaga ilahay boqortooyada siiyey kolkaa hishaamkan unbaa kusoo dhadhow hishaamkan boqorka ah unbaa kusoo dhadhow buu yidhi hishaamkan boqorka ah laftarkiisu sharaftan yaruu kula soo dhowaaday xagguu ka keenay soomaalidu waxay odhan jirtay abti meel xun laga raaca soo maahayn isagu wuxuu yidhi abti meel fiican laga raaca abtigiibaa fiican buu leeyahay kuu ammaanaya abtigiiya kolkaa abtigiibuu intaa yarna ka keenay buu leeyahay kolkaa boqorkii wuu caayaya abtigiina wuu ammaanaya sidaad garanayso haddii hadalka tooskaa loo fahmi lahaa waa la qabsan lahaa hadalkiibuu madahay tacqiid macnawiya baa la yidhaha meelaha barhkood waa loo baahan yahay laakiin cilmigan bayaanku wuxuu ku leeyahay hadalka aad dadka kula hadlaysaa hadal aan la taxliilin karin yuuna noqonine hadal dadkao dhani wada fahmayaan ha noqdaan saasaa loo baahan yahay bayaankaa cilmigaa ayaa ayaynu ka baran doonaa alcilmu haani cilmiga haanigiihi maa cilmiga weeyaan yuxtaraz bihi isaga layskaga ilaaliyo can itacqiidi tacqiidka almacnawiyi ee macnawiga ah ay can an yakuuna alkalaam kalaamku inuu noqdo hayra waadixi dalaala dalaaladiisu mid ay caddahay hayrkii cala almacnaa macnaha uu ku tusiyo almuraadi ee loo jeedo wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa cilma albayaan baa lagu magacaabaa cilmiga cilmulbayaanka la yidhah weyaan haddaba alcilmu haalis cilmiga saddexaad maa cilmi weeyaan yuraadu bihi isaga looga jeedo taxsiinu lkalaami kalaamka in la qurxiyo cilmiga haaliska ah kalaamkaagana iyo hadalkaaganaad ku qurxinaysaa waad og tahay oo hadalladu way kala qurux badan yihiin innagu hadalka quruxda badan leh inta badan waxaynu ka naqaanaa maahmaahaha iyo hadallada noocaasoo kale ah xikamaha oo kale iyo hadalladaasa innaga hadal qurux badan inta badan aynu aynu adeegsanaa kolka haddaba hadal oo dhan waxa qurxinayaa waa fannigan saaliska ah jamaalu lkalaam ayuu ayuu keenaya waa jamaalu lkalaam tusaalanku siinaya hadalkaaga waxa la doonayaa inuu isku dheeli tirnaado hadalkaagu tusaale ahaan nin fiican baad in yar sheegaysaa haddana ninka xun iyo abaalkiisi baad ka dambaysiinaysaa sidii aayadda qur'aanka ahayd oo kale faamaa man actaa waataqa wasadaqa bilxusna saw ilaahay wax bixin ma sheegin saw sadaqo ma sheegin saw xusnaa ma sheegin maxaa laga dambaysiiyey wa amaa man bakila yay qaabilaysaa tani actaadii saw maahayn wa amaa man bakila wastagna ayay qaabilaysaa de itaqa ka ilaahay u baahana ilaahay ka baqaya iyo ka ilaahay ka fartaagtay ka warran kolkaa fa amaa man wa amaa man bakila wastagna wakadaba yay qaabilaysaa wasadaqa bilxusna soo xagga hore ma olin kolka hadal isku rarraran weeyaan oo isku dheeli tiran kolka hadalkaa kolkaad qaybtaa sheegta qayb kaloo u yar egoon kasii fogeyn ayaad sheegaysaa waxaa laga yaabaa faqradahaagoo dhani calaa wasni mafcuul inay ku yimaadiin calaa wasni mafcuul mafcuul waa la garanaya madruub waa calaa wasni mafcuul weeyaan kolkuu ilaahay leeyahay fii sidrin makhduud calaa wasni mafcuul soo ma fii sidrin makhduud wa طalxin mangduud wa dhillin mamduud wa maa'in maskuub waad aragtaa wada calaa wasni mafcuul weeyaan calaa wasni mafcuul faqaraad iswada laalla eg oo isku wada dheeli tirmaya weeyaan kolkaa cilmigaasi wuxuu ka hadlayaa hadalkaagan inaad qurxisid cilmigan ugu dambeeya ee haalidka ah inta badan saxafiyiintaa barta dadkan wariyowga adduunka ayaa barta saasee hadalkoogu inta badan dadka ay u soo jiitaan haddii laakiin labadan cilmiye kale ay baran lahaayeen ilaahay bay u hoggaansami lahaayeen way rumayn lahaayeen keliya waxay barteen un hadalka qurxintiisii iyo qaabkii hadalka loo nidaaminayo loo qurxinayay waxay yidhahdeen culimmadu cilmiga hore ee ugu horreeyey cidda barataa wuxuu sabab ugu noqdaa inta badan dukhuulu ljanna waayo macaaniga haddaad fahantid kitaabka qur'aanka iyo balaaqadiisaaad fahmaysaa kolkaa nebiyullaahi moxamed iyo wuxuu sheego oo dhan ayaad toos ugu hoggaansamaysaa taasina jannay ku geynaysaa laakiin cilmigan ugu dambeeya ee hadalka qurxintiisa un ka hadlaya cilmigani haddii hadalkaagii hore uu dee macnihiisii aad ilaalin weydo labadii cilmiye hore aad kusoo dhaqmi weyday kani waxba ma keenayo wuxuu noqonayaa bay yidhahdeen tusaalaha kolkay soo qaateen qori ad meeshaa kasoo guf yarood meelaha ka soo qaadatay ood xariir u xidhay haddaad qori caadiya oo xaaba intaad soo qaadatid aad xariir yar u xidho dusha sare kolkaad ka aragtid waa maxay waa xariir laakiin gudaha haddaad baadhid ka warran qori baa ku jira kolka waxa weeyaan labada cilmi ee hore gudahay ka shaqaynayaan iyo qurxintiisii cilmigan ugu dambeeyaana dushaa sare ayuu ka hadlayaa kolka cilmigan ugu dambeeyaa faa'iido badan ma silaynu odhan karnaa waxaa jira inta badan rag iminka u ololeeya sidaynu horey u sheegi jirnay cilmigan dambe inuu aad iyo aad qaali u yahay anuntaa ma waafaqaya marnaba waayo haddii aad hadalkaaga uun qurxisid hadalkaaga imise nin oo hadalkoogu cajiib yahay ayaynu ognahay oo haddana de min ahli naar ah oo waxba ka faa'iidaysanaynin qur'aankii iyo xadiidkii toona bale nebigu ilaahayba saasunbuu tilmaamay salaquukum bialsinatin xidaad saw munaafiqiinta laguma tilmaamin salaquukum bialsinatin xidaad carabkoogu waa cajiib baladba la soco ninba ninku ka carab toosan yahay diintiisu way kasii yar liidataa haddaad haddaad dib ugu noqotid salaquukum waa munaafiqiinta ugu badan salaquukum bialsinatin xidaad ilaahay baa leh hadal la'aanta iyo aamuskuna waa ceeb oo dumarkaa lagu sifeeyey haddaad hadliba kari weydid ka warran oo dantaadiiba cadaysan kari weydid awaman yunasha'u fi lxilya wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin doodooda ma caddaysan karaan dumarku kolkaa carabtoosnidii badnaydna waxay noqon kartaa wixii qadhaadhaabaad ummadda u macaanaynaysaa oo waxaa laga yaaba waxaan diin ahayn inaad diin uga dhigto dee haddaad dantaadiiba caddaysan kari weydidna dee ummaddaba diinta ma gaadhsiin karaysid kolkaa dhexdhexaad khayru lumuuri awsatuhaa weeyaan awsat mutashadiqiinta waynu garanaynaa so mutashadiqiinta ma garanayno kuwii nebigu calayhi salaatu wasalaam mutashadiq uu ku tilmaamayay waa kuwan dee fasaaxadoodu cajiibka tahay qaybtan dambuun bay barteen alcilmu haalis cilmiga haaliskiihi maa yuraadu bihi wax looga jeedo weeyaan taxsiinu lkalaami kalaamta kalaamka qurxintiisa wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa cilma albadiici cilmulbadiic baa lagu magacaabaa fa cilmu lbadiici cilmulbadiicu taabicun taabic wuxuu u yahay lahumaa labada cilmiyee kale id bihimaa labadaa hore uunbaa yucrafu lagu garanayaa ataxsiinu qurxinta addaatiyu ee daatiga ah qurxinta daatiga ayaa lagu gartaa taxsiinka daatiga ah labada cilmiyee horaa lagu gartaa taxsiinka daatiga ah taxsiin waa qurxin sow maaha ereyga daati ihi waa maxay waa quruxdan uu asalka aad u leedahay tusaalahan soo qaadanay wuxuu ahaa ilaahay qaabka uu kuu abuuray qaabka uu kuu abuuray eeg waa qurux daatiya qaabkaa ilahay uu kuu abuuray iyo noocaa ilahay uu kuu sameeyey waa qurux daatiya sida aad u feedhata ama aad u saliidaysato ama ad dharka u xidhataana waa qurux daati aan ahayna caradiya caradii waxaa la yidhahdaa shayga soo deriya ee kaa tegaya si fudud kaaga tegaya haddaba labada cilmiya hore waxaa lagu bartaa ataxsiinu daati waa taxsiinkii daatiga ahaa ee asalka ahaa webihi cilmigan ugu dambeeyana yucrafu waxaa lagu bartaa ataxsiinu lcarabi waa taxsiinkii caradiga ahaa ee xaadiska ahaa ee soo dariyey kaanku ugu tusaalaynayo sida aad u feedhanaysa ama aad u saliidaysinaysa o kale walkalaamu kalaamku biictibaari lmacaani macaan- macaanida markaynu eegno iyo walbayaan markaynu eegno yuqaalu waxaa la yidhaahdaa inahu fasiix baa la yidhaahdaa min xaysu lafdu xagga lafdiga markaynu ka eegno lianna nadara xagga daymadu fi lfasaaxati fasaaxada ilaa mujaradi lafdi weeyaan duuna almacnaase ma aha wa baliiquna waa la yidhaahdaa min xaysu lafdi lafdiga markaynu eegniyo walmacnaa jamiican lianna albalaaqata balaaqada yundaru fiihimaa waa la fiiha waa la eegaa ila aljaanibayn labada dhinacba sheekhu wuxuu doonayaa kalaamka iyo sifadiisa inuu inoo caddeeyo kalaamka iyo waxa uu ku sifoobayo fartaydaa yar haddaad soo eegtiin ama gacantaydaa haddaad soo eegtiin laba sifo midun bay ku sifoobi kartaa tu saddexaadse heli maysiin bal gacantaydaa eega ama way xasilan tahay oo ma dhaqdhaqaaqayso ama way dhaqdhaqaaqaysaa tu saddexaad ma uhaysiin sifo saddexaad eeg ama waa tahay oo way degan tahay oo taa waa caadi ma dhaqdhaqaaqayso ama way dhaqdhaqaaqaysaa laakiin ma noqon kartaa waxaan labadaa midna ahayn gacantaasi maba dhici kartaba waaba mamnuucba inay waxaan labadaa midna ahayn noqoto haddaba kalaamku wuxuu ku sifoobaa soo gacantaasi dhaqdhaqaaq kumayn sifoobaynin mar kalaamku fasaaxu ku sif- ku sifoobaa oo maxaa la odhanayaa waa kalaam fasaaxa leh kalaam maxaya baa la odhanayaa kalaam fasaaxa leh marna kalaamku wuxuu ku sifoobaa balaaqo oo waxaa la odhanayaa waa kalaam balaaqo leh goormaa la odhanaya kalaamku fasaaxuu leeyahay goormaase la odhanaya kalaamku balaaquu leeyahay wuxuu ina yidhi fasaaxadu waa marka kalaamka xagga alfaadda laga eego alfaaddiisu alfaad saxan inay tahay eeg alfaaddu inay saxan tahay ay xaggii naxwihii ka saxan tahay ay xaggii sarfigii ka saxan tahay ay xaggii luqadii ka saxan tahay alfaaddani alfaad saxan kolkay tahay fasaaxay leedahay baa la yidhaahdaa alfa kolka balaaqada la sheegayana waa kolku alfaadduna ay saxan tahay macnuhuna uu saxan yahay alfaaddu horta ha saxnaato macnahan ay xa- uu xambaarsan yahayna macno munaasib ah oo weyn oo cajiiba ha ahaado kolkaasaa la odhanaya kalaamkani balaaquu leeyahay kalaamku labadaa sifo ayuu leeyahay marna fasaaxuu ku sifoobaa marna balaaquu ku sifoobaa marna dee waxaan labadaa midna ahayn buu ku sifoobaya oo kalaamkani fasaaxana male balaaqana male baad odhanaysaa waa kalaam liita ayuu ayuu noqonaya walkalaamu kalaamku biictibaari almacaani macaanida markaynu eegno iyo walbayaan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa inahu isagu fasiixun fasiix weeyaan min xaysu lafdu xagga lafdiga markaynu ka eegno ayuu fasiix noqonayaa lafdiga markaynu eegno ee lafdigani xagga sarfiga uu ka toosan yahay ee xagga luqada uu ka dhinac kasta kolku ka toosan yahay ayaan fasaaxo siinaynaa shirxiguu ku iman lianna nadara daymadu fi lfasaaxati fasaaxada ilaa mujaradi lafdi lafdiga oo keliya ayay xaggiisa ahaatay duuna almacnaa macnaha xaggiisa se maaha fasaaxada kolka la tirinaye waxa fasaaxada le la sheegayo waxaa la eegaa alfaadda alfaaddu inay saxan tahay balaaqadana waxaa la eegaa xagga macaanida wa baliiqun baliiqna waa la odhanayaa kalaamka min xaysu lafdu walmacnaa xagga lafdiga iyo macnahaba kolkaynu ka eegno jamiican dhammaan min xaysu lafdu bimacnaa fasaaxadii markuu dhammaystirto weeyaan oo lafdiga kolka xagga fasaaxada laga eegayay soo maha Fas- fasiixun min xaysu lafdu waynagii soo nidhi wa baliiqun balaaq baliiq baynu odhanaynaa kalaamku balaaquu leeyahay min xaysu lafdu xagga lafdiga markaynu ka eegno iyo walmacnaa macnahaba jamiican lianna albalaaqata balaaqada yundaru waa la eegaa fiihaa balaaqada dhexdeeda ila aljaanibayni labada dhinacba lafdigiina waa la eegaya oo xaggii fasaaxada ah macnihiina waa la eegaya oo xaggii balaaqada ah waad aragtaa baan u malaynaya wa amaa biictibaari albadiic haddii aynu badiica cibrayno oynu badiica eegno falaa yuqaalu la odhan maayo falaa yuqaalu la odhan maayo inahu fasiixun walaa badi- baliiq mid toona oo bali- balaaqadiiyo fasaaxaduba macaanigi iyo bayaankay dee ka soo baxaan soo saa ma ahayn ma eeg cilmigan balaa kolka la leeyahay waxani balaaquu leeyihi waxani fasaaxuu leeyahay waa macaanig iyo bayaankunbaa inoo sharxaya laakiin badiicu lukumele la soco wa amaa biictibaari albadiici xagga badiica haddaynu eegno falaa yuqaalu lama yidhaahdo inahu fasiixun fasiix weeyaan walaa baliiqunna lama yidhaahdo lianna albadiica badiicu amrun amar weeyaan khaarijiyun balaaqadaba ka baxsan balaaqadaba kuma jira de badiicu shalay waynagii tilmaamaynay inayn mutaqadimiin oo dhan isku raacday inuuna balaaqada ku jirin laakiin mutaakhiriinta in yaroo masaaridan ka mid a ayaa u ololaysay inuu balaaqada ka mid yahay welibana inuu muhim yahay bay u ololeeyaan balaaqadaba kuma jiro yuraadu bi haddaa waa maxay maxaa halkan loogu sheegay yuraadu bihi waxaa looga jeedaa taxsiinu lkalaam kalaamka qurxintiisa laa hayr wax kalese loogama jeedo kelmaddaa yare laa kayr ah ibnu hishaam baa yidhi culimmadu way ku qaldameenoo looma baahnayn in laa khayr la yidhaahdo sidaba laa khayr waa khalad buu qabaa in kelmadda laa khayr alla la isticmaalo kolkaa ibnu hishaam ku waafaqi mayno idaa taqarara daalika arrinkaasi marka uu sugnaaday wajaba waxa waajib ah calaa daalibi albayaan ninka balaaqada raadinaya waxa ku waajib ah an yacrifa inuu garto qabla shuruuci gudagelka fiihi isaga la gudagelayo ka hor macrifata macna alfasaaxa fasaaxada macnaheega berashadeeda iyo walbalaaqati balaaqada macnaheega berashadeeda liannahumaa labadaasi mixwaruhu halkuu ku dul wareegayay weeyaan balaaqaduba labadaasi ku dul wareegtaa haddaba fasaaxada iyo balaaqada inaynu fahnaa muhim inoo ah wa ilayhimaa labadaa unbuu usoo noqonayaa marjicu abxaadihi baxhigiisa marjiciisu oo fa humaa iyagu alghaaya waa gaayaha meesha ugu dambaysa allatii taasoo yaqifu cindaha agteeda uu istaagayo almutakalim ninka sheekaynaya ee ee hadlaya iyo walkaatib ninka qoraaga ah wadaallat waa baadida allatii taasoo yanshudaaniha ay yaboohinayaan labadaa nini ninka kaatibka ee wax qorayaa baadi baa ka maqan ma garanaysaa baadiduu daydayayaaba waa fasaaxiya balaaqo ninka mutakalimka ee hadlayaana labuu baadi buu doonayaa baadidiisuba waa fasaaxiya balaaqo weeyaan wamaa caqada a'imatu albayaani alfusuul walaa bawabu alabwaab ilaa bugyata an yuuqifu almustarshida calaa taxqiiqaatih wamaa caqada mayna guntin a'immatu albayaani bayaanka culimadiisu alfusuula fasalyow culimmadu fasalyow mayna samaynin ma mayna guntin maxaa looga jeedaa bimacnaa fasal lama samaynin oo faslu kadaa culimmadu mayna mayna odhan walaa bawabuu mayna baabayninna alabwaaba abwaab baabna mayna qorin oo baabu kadaa mayna odhan ilaa bugyata an yuuqifuu inay joojiyaan dalab ay dalbayaan mooyaane almustarshida ninka ardayga ah calaa taxqiiqaatin taxqiiqaat iyo wa mulaaxadaatin mulaaxadaat iyo wa dawaabita dawaabit idaa ruuciyad marka la ilaaliyo fii khitaabihi hadalkiisa ow kitaabihi qoraalkiisa balaqat ay gaadhayso alxadd almadluub xaddii la raadinayey oo min suhuulati alfahmi fahamka sahlan ah iyo wa iijaadi alahar ahar abuuriddii almaqsuudi oo loo qashtayo fii nafsi saamic ninka saamica naftiisana lagu abuuro watasafat min hama xaggaas ayay kaga sifowday bisifati alfasaaxati waalbalaaqa waxay ku sifoobaysaa ay qaadanaysaa kolkaa waa kitaabadii iyo kalaamkiibe halkaa markaynu eegno sifada fasaaxa iyo sifada balaaqaa bimacnaa intan yar wuxuu uga jeedaa waxa laga yaaba inaadan aadu fahmin wuxuu uga jeedaa ereyadan yaryaar uu iminka inoo sheegayo culimmadu ujeeddada ay faslun u yidhaahdiin ama ujeeddada ay baabun u yidhaahdiin waa inay ninka ardayga ah xaqiiqaadka kalaamka ay baraan iyo meesha fasaaxada iyo meeshaan fasaaxada lahayn meesha balaaqada iyo meeshaan balaaqada lahayn ujeeddada baababka loo sameeyo ama fasalada loo sameeyaaba waa in balaaqada lagu baro iyo fasaaxada intaa unba weeyaan muhim weeyaan haddaba inaynu labadaa fahanaa alfasaaxa walbalaaqa inaynu fahanaa aad bay muhim inoogu tahay muqadimo yar oo ka horraysa kitaabka ayuu samaynayaa muqadima fii macrifati alfasaaxati waalbalaaqa muqadimada waxaa lagaga hadlayaa fasaaxada iyo balaaqada berashadoodii alfasaaxatu fasaaxadu tacriifuhaa tacriifkeega ayuu soo taqdiimiyey alfasaaxatu fasaaxada tudlaqu waxaa lagu iطlaaqaa fi lugati luqada carabta kolkaynu eegno calaa macaanin macaani kahiiratin badan minhaa waxaa ka mid a albayaanu iyo waduhuur bayaan iyo duhuur bayaan waa caddaa caddida weeyaan waxaa iska cad en cidna ka qarsoonayn subuxu kolkuu xaggan ka soo dhalanayo ma cid buu ka qarsoon yahay waxaa la odhanayaa afsaxa subxi baa la odhanaya hadalkaagani hadduu yahay hadal aad u wada cadcad oo ummaddu ay wada fahmayso xataa ujeeddada ka hoosaysa ma hadal qarsoon miyuu noqonaya soo hadal cad ma aha fasaaxuu leeyahay baa markaana la odhanaya kolkaa fasaaxadu waa bayaanka iyo duhuurka qaala tacaala ilaahay wuxuu leeyahay wa akhii walaalkay haaruunu haaruun ah huwa isaga ayaa afsaxu minii iga caddayn badan lisaanan xagga hadalka lisaankan carabkii hamoodin ma carabka carabka muuse muu madoobaa carabka haaruunna miyuu caddaa waa maya bimacnaa marka la hadlayo ayuu hadalkiisu iga cadcad yahay oo muuse waa kii dee intan yar bahasha kulahaa shafaqada waa kii ku lahaa kolkaa ilaahay buu la hadlayaayo wuxuu yidhi wa akhii walaalkay haaruunu haaruun ah huwa isaga ayaa afsaxu iga cad lisaa minii aniga lisaanan xagga hadalka ilaahu isagaa iga hadalla cadcad eh hadda isagaana wax ka dhig buu yidhi culimmadu waxay yidhaahdeen walaal walaalkii uma qaban intuu muuse haaruun u qabtay ma og tahay soo ilaahay ma baryin muuse muxuu yidhi ilaahu walaalkayna nebinimo ka dhig buu yidhi hay kaalmeeye ya rabbi shrax lii sadri kolkuu ducadaa soo marinaysa ma ahayn soo ma xusuusnid ilaahu akhii nebi ka dhig waa kii odhan jiray ilaahayna waa kii ka aqbalay kolkaa walaal walaalkii waxuma qaban baa la yidhahdaa intuu muuse walaalkii haaruun ahaa u tagay hadda haaruun baa ka weynaaye la soco haaruun baa ka weynaa wa akii haaruunu huwa afsaxu minii lisaanan waa fasaaxadii baynu halkaa ku haynaa fasaaxadaasi kolkaa aayaddaa qur'aankaa maxaynu u daliishanaynaa aayaddaa qur'aanka ee bimacnaa afsaxdaasi waxay ku soo aroortay bimacnaa abyan wuu iga hadalla cadcad yahay weeyaan kolkaa fasaaxadu adhuur walbayaan inay tahay baynu u daliishanaynaa aayaddaa qur'aankaaba ku soo aroortay ay abyanu minii aniga waa iga cad yahay qawlan xagga hadalka lisaanantii muxuu ku bedelay sheekhu qawlan buu ku bedelay afsixiina abyan buu kugu bedelay wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa afsaxa sabiyu sabigii fasaaxo ayuu yeeshay fii mantiqihi hadalkiisii bimacnaa hadalkiibuu kala cadcadeeyey ilmaha yar ee caruurta ama taqaana wax hadala ma leh ninka haya unbaa la hadlaya e isagu hadal aad garanayso uu ku odhanayo ma jiro wax hadalo uu leeyahay ma jirto ilmaha yaree sabigiihi wax alla wuxuu samaynayaa ma jirto hadalkiisaa cid garanaysaana ma jirto laakiin marka uu yar koro ama uu kobco waxaa laga yaabaa inuu hadalka kala cadcadeeyo oo wixii uu isku dhex daadin jiray awal hore inuu kala saarsaaro kolkaa waxay yidhahdeen afsaxa sabiyu sabigii wuxuu kala cadcadeeyey fii mantiqihi hadalkiisii idaa baana markuu hadalkiisu caddaado oo wadahara kalaamuhu kalaamkiisu uu daahir noqdo markaasaa la yidhaha afsaxa sabiyu sabigii wuu hadal bartay wuu af bartay baad odhanaysaa kolkaa ma arkaysaa kelmaddanina inay duhuurkii un sheegayso kelmaddan carabtu ay noocaa u isticmaalaan du'a duhuurkii un kolkaa fasaaxadu sideedaba waa duhuur waa wax cad weeyaan wax cad oon qarsoonayn wa qaalat ilcarabu carab waxa kalay tidhi afsaxa subxu bay yidhaahdeen subxii ayaa iftiimay idaa adaa'a markuu iftiimo oo wafasuxa uu caddaado aydan eh wafasaxa alacjamiyu acjamigii baa luqadii bartiina way yidhaahdeen idaa abaana marka uu kala dhigdhigo luqada bacda an lam yakum intuuna ahayn yufsixu mid garanaya oo wayubiinu wax caddaynaya wa fasaxa alaxaanu ninkii laxaanka ahaabaa fasaaxo yeeshay baa la yidhaahdaa idaa cabara markuu ka cibaareeyo camaa fii nafsihi waxa nafta kaga jira ninkan laxaanka ah ee sawdaynaya lasaan buu idiin qoray miya lasaan buu idiin qoray wa fasaxa lasaan lasan waa ninkii dee aan carabkiisu una fiicnayn lasan carablaynu inaguba arabo u carab leeyahay inu nidha somayn waa lasan wa fasaxa lasaanu ninkii lasaanka ahaa ayaa fasaaxo yeeshay idaa cabara marka uu ka cibaareeyo camaa fii nafsihi waxa naftiisa ku jira oo wa adharahu uu muujiyo calaa wajhi sawaab si sawaab a welibana duuna alkhata wax khata iyo gafihina una ku jirin xaggii luqada ayuu fasaaxada inoo sharxaya ma arkaysaa alfasaaxatu tutlaqu fi luqati buu ina soo yidhi sow maaha istilaaxi balaaqada ayaa inoo laaban wa fi istilaaxi ahli lmacaani nimankan macaaniga uu ahalkaa istilaaxoogana cibaaratun waa cibaaro cani ilalfaadi alfaad baa laga cibaaraynayaa albayinati wada cadcad aldaahirati wada muuqata almutabaadirati u degdegaysa ila alfahmi xagga fahanka wlma'nuusat listicmaal isticmaalkeegana la weheshanayo ma'nuusat listicmaal waxaa looga jeedaa kelmadda aan laba isticmaal ayna cidibo maqal ka waran isticmaalkeegu ma ma'nuus ba ma ku insiyaa soo xayawaanka insiya wax looma qaybiyo mid waa xayawaan iska dee dadka iska iskala jooga sow maaha kelmado iyaguna waxaa jira insiya oo dadka iskala jooga bimacnaa ninka wax qoraya iska uu hadalka ku darsanayo ka hadlaya uu hadalka ku darsanayo ka wax qoraya uu qoraalka ku darsanayo kelmadahaasaa la yidhaha insi kolkaasuu leeyahay ma'nuusat listicmaal isticmaalkooga loo dunmay oo la weheshanayo mar kasta ka hadlaya hadalkiisa adan ka waayin bayna alkutaabi ragga wax qoraya iyo washucaraa ragga gabyaya maxay kutaab ay raggan qoraagii ay kelmadda u isticmaalaan ama ragga gabayaagii ay kelmadda usoo qaataan waa limakaanati xusniha quruxdeed waa limakaani xusniha quruxdeedu martabada ay leedahay aawadeed ay ka maarmi waayeen kolkaa kelmad xaggii macaaniga markaynu eegno fasaaxadu waa fasiix waxaan kolka la leeyahay alfaad baa loo jeedaa alfaad alfaad baa loo jeedaa alfaadda welibana sifadoodu ay tahay bayinka alfaadda wada cadcad maad aragtay ee daahirat almutabaadir ila alfahmi ee macnahooguna uu iska degdegaya macnahooguuna adkayn kelmad iyadu sida loogu hadlayaa ayna cuslayn haddaba waa istilaaxan ahlu macaaniga balaaqada markaad joogto haddii fasaaxa ii sheeg lagu yidhaha waa kelmadda hadalkeegu una ku dhibaynin hadalkeegu una carabkaaga dhibaynin macnaheeguna ayna maskaxdaada dhibaynin carab ku hadalkeegii kuma dhibin macnaheegiina kuma dhibin waana manuus ma'nuusatu listicmaal bayna alkutaab washucaar washucaraa waxayna waafaqsan tahay kelmaddani istilaaxii sarfiga oo sarfigiina qaacido sarfiyana lama jebinin kolka kelmadda shuruudaa laga helo maxay noqonaysaa kelmadda shuruuda iminka aynu tilmaanay laga hela maxay noqonaysaa fasaaxay noqonaysaa kolka aynu leenahay waxani waa fasiix waa kelmad carabka aan ku cuslayn maskaxdana macnaheegu uuna ku cuslayn sarfigana aan khilaafsanayn saddexdaa shardun mad mad fahmi waayeysaa saddexdaa shardi kolka kelmadda laga helo unbaad odhanaysaa kelmaddani waa fasiix saddexdaa shardi wa fi istilaaxi ahli lmacaani ahlulmacaaniga istilaaxooga cibaaratun waxaa laga cibaareeya can ilalfaadi alfaad baa laga cibaareeya albayinati bayin ah aldaahirati daahir ah almutabaadirati u degdegaysa ila alfahmi fahanka u degdegaysa waalma'nuusati listicmaal isticmaalkeygana la weheshanayo bayna alkutaab ragga waxqora dhexdooda iyo washucaraa ragga gabayaagaa dhexdooda limakaani xusniha quruxda ay leedahay maka- maka- derajadeeda ayayna raggaasi u qaateen wahiya kelmaddaasi wahiya fasaaxadu taqacu way dhacaysaa wasfan iyadoo sifo u noqonaysa lilkelimati kelimada iyo walkalaami kalaamka iyo walmutakalimi mutakalimka haddaba fasaaxadu marka kelimey ayay ayay sifo u noqotaa kelimo kelimay sifo u noqonaysaa tusaale ahaan waxaad xusuusataa dhaqdhaqaaqa mar dad baa dhaqdhaqaaqa sow run maaha marna waxa dhaqdhaqaaqa dee waxaan noolayn geed baa dhaqdhaqaaqa kolka haddii dhaqdhaqaaq lagu yidhaha waxa dhaqdhaqaaqa bal ii sheeg so intaad baadhid dadkuwuu dhaqdhaqaaqa xayawaankuwuu dhaqdhaqaaqa geeduhu way dhaq so saa maadan tidhaahdeen lakin dhagux mu dhaqdhaqaaqa dhagux mu dhaqdhaq dhagax weyni miyuu iska dhaqdhaqaaqaya dhagax ma dhaqdhaq ma samaynayo de kanaynu naqaano kolka waxaa jira haddaba fasaaxadana waxa ku sifooba ee qaata ayaynu baadhaynaa saddex erey baa fasaaxada ku sifooba saddex shay kala kelimadu fasaaxay ku sifowdaa oo waxaad odhanaysaa waa kelmad fasiix ah oo kelmaddu fasaaxo way ku sifoobaysaa hadda la socoo kelmaddu icraab kuma sifowday ma ogtahay kelmaddaasi waa mucrab maad odhan kartaa kelmad keligeeda icraabku murakabkun baa ku sifooba kelmaddu waa icraabka sidaa icraabka ayna ugu sifoobaynin balaaqada kuma sifowdo balaaqadana kalaamka badan ayaa ku sifooba kolkaa kelmadda fasaaxay ku sifowdaa kelmaddaasi waa fasiix baad odhanaysaa sow kow maaha mutakalimkuna uu ku sifoobaayo ninku hadduu kelmad fasaaxale ku hadlo isaguna waa fasiix baad odhan waa nin fasiixaad odhanaysaa sow laba maaha kalaamkuna uu ku sifoobaayo kalaamkani fasaaxuu leeyahay baad odhanaysaa saddexdaa shay ayaa fasaaxada ku sifooba kow kelmaddu way ku sifowdaa laba mutakalimkuu ku sifoobaa saddex kalaamkuu ku sifoobaa wa taqa wahiya fasaaxadu taqacu way dhacaysaa wasfan iyadoo wasfiya lilkelimati kelmadda u ah iyo walkalaami kalaamka iyo walmutakalimi mutakalimka saddexdaaba way u noqonaysaa kow kelimadii bay u noqonaysaa laba kalaamkii bay u noqonaysaa saddex mutakalimkii xasba maa yactabiru alkaatib kolba ninkan qoraagihi wuxuu ictibaariyo allafdata lafdada uu ka ictibaariyo waxdahaa keligeed iyadoo ah aw masbuukatan iyadoo la dhalaalinayo maca akhawaatiha walaalaheed maceeda iyadoo la dhalaalinayo haddii dee kelmad keligeeda aad ictibaarisid kelmaddu keligeed markay tahay maxay noqonaysaa fasaaxay yeelanaysaa hadday masbuuka tahay sabkigu waa dhalaalintii haddii kalaamkan kale aad kusoo xidhidna kalaamkaa kale kolkaad kusoo xidhid kalaamkiibaad fasaaxada u sugi haddaad kelmadda keligeed eegtid kelmad fasaaxale baad odhanaysaa haddaad kalaamkay ku jirto o dhan eegtidna kalaam fasaaxale baad odhanaysaa haddaad kii ku hadlay eegtidna mutakalim fasiixa baad odhanaysaa wadahisaabaan umalaynaya haddaba sow fasaaxadii saddex umaynaan sugin saddexdaasaa mid kaste u sheekhu in yar u guntanaya kelmadda wuu ka hadlayaa kalaamkana wuu ka hadlaya mutakalimkana wuu ka hadlayaa bal kelmadda iyo shuruuddeeda aan eegno kelmaddu goormay fasaaxo yeelan kartaa baan idinku yidhi markii dhaweyd markii carabka ay ku fududahay maskaxdana macnaheegu uu ku sahlan yahay sarfigana ayna jebinin saddexdaa shardi sow ma fududo bal hadda iminka isaguna wuxuu ina yidhaa eeg kelmadda fasaaxadeedii buu inoo qorayahay fasaaxatu lkelima kelmadda fasaaxadeedu salaamatuhaa inay ka badbaado weeyaan min arbacati cuyuubin afar ceebood mid buu idheeraysiiye durtaba ma arkaysaa anuu saddex un baan idin idhi soo ma ahayn mid buu idheeraysiiyey kaa waaban diidi doonaa waad arki doontaa afa afar ceebood kelmaddu kolkay ka badbaado ayaa la odhanayaa fasaaxay leedahay waa maxay afartaa ceebood tanaafuru lxuruuf xuruufteedu yayna kala ordin ka koobaad xuruufteedu ayayna kala ordin tusaalaha waan arki doonaayo xuruufta kala ordaysa hooc hooc baldhe hooc hooc hooc hooc waa afar xaraf waa eeg waa ha iyo iyo kha hooc sow ha iyo cayn hooc sow ha iyo cayn maaha haddana kha iyo cayn kale oo isku reeban iyaguna bal ku hadal hooc hooc carabka muu ku fudud yahay tanaafurulxuruufkaasi waa kii aan anuu idin lahaa carabka ha ku fududaado ku hadalkeegu kolkaa haddaba tanaafurulxuruuf kelmaddu ha ka badbaado waa shardiga koobaade markay tanaafurkaa ka badbaado ayaa la odhanayaa kow fasaaxay leedahay qucuqu ima iminka tanaafurkii bay ka badbaadi weyday sidaa darteed waa kelmad culus oo dhible weeyaan tanaafur lxuruuf haddaba su-aal baa meesha taalla tanaafurka maxaa keena kelmaduhu inay kelmaddu inay cuslaato lagu hadli kari waayo maxaa sababa maxaa keena kelmaddu inay culays noqoto culimmadu waxay yidhaahdeen qurbulmakhaarij baa keena makhaarijtoo isku dhowaata mar kastoo makhaarijta xuruuftu ay isku dhowaato kelmaddii way cuslaanaysaa in lagu hadlaa bay yidhahdeen oo hocuxucuun bay eegeenoo haada iyo caynka iyo kha'du intuba wada xalqi bay ahaayeena ma garanaysaa waxay yidhahdeen qurbulmakhaarij wuxuu keenaa maxay siqal buu keenaa nimankaa hadalkoogu sax ma aha nimanka yidhi waa qurbulmakhaarij wuxuuna sax u noqonin kitaabka qur'aankaa waxa dhex dhacay wax wada makhaarijtu isku wada dhadhowdahay isku wada makhraj ah oo haddana aan carabka ku cuslayn kolkaa kelmaddan unbaa makhrajku isku dhow yahay e wax kastoo makhrajku isku dhow yahay waa saqiil ma odhan karno oo carabka ku cuslaanaya ma odhanayno hadalkaa waynu burinee ma arkaysaa culimmada badhkood waxay yidhaahdeen waxa keena tanaafurku waa bucdu lmakhaarij waa makhrajadoo kala fogaada iyaguna waxay eegeen imra'ulqays erey uu lahaa oo mustajiraad mustajhiraad ayay eegeen miimkii oo shafawiya iyo shiinkii oo lisaaniya wax makhaarijtii baa yar kala durugtee ma arkaysaa waa lagu hadli kari waaye mustajhiraad iyo isagana iyaguna waxay maadaama kelmaddaasi taqiil tahay makhrajkuna kala fog yahay wax kastoo makhrajku kala fog yahayba waa tanaafur hadalkaasina musallam maahee waa khalad sababtuna waxa weeyaan kitaabka qur'aanka waxa dhex dhacay wax badan oo makhaarijtu ay kala fog tahay oo haddana carabka aan ku cuslay alxamdu kolkaad tidhaahdo xa'du sow xalqi ma ahayn miimkuna sow shafawi ma ahayn maxaa makhrajkaa ka kala fog waana aad bay carabka bal alxamdu ma mid bay ku culus tahay ma hucuqu oo kalaa hucuqu ma la mid bay noqonaysaa waa maya qoladaana waynu diidnay tidi waa bucdu lmakhaarij haddaba qolada sawaabkiihi waa koladee waxaynu odhanaynaa tanaafurka cilladda keensata eeg tanaafurka shayga keliya lagu garan karaa waa dooqa saliimka ah dooqa ma garanaysaa carabkaagu soo macaankiiyo qadhaarhka ma dhadhamiyo soo ma dhadhamiyo waxa qadhaadhiyo waxa macaan ma taqaan ilaahay wuxuu inagu abuuray meel yar oo waxa culus iyo kelmadda carabka ku culus iyo kelmadda kala dareemaysa kolkaa kelmad kastoo kolkaad ku hadashid ku hadalkaasi uu culays yar kugu keeno maxaad odhanaysaa kelmad kastoo ku hadalkeegu in yaroo culaysta uu leeyahay waxaad odhanaysaa tanaafur baa ku jira kelmaddaa laguma hadli kara ayaad odhanaysaa balaaqadeedii kolkaa fasaaxo ma yeelanaysa dee kitaabka qur'aankaa ka soo heli maysid kelmad ku hadalkeegu uu culus yahay kelmad tanaafurkaa le kitaabka qur'aankaa ka soo heli maysid haddaba markaynu fasaaxada baadhayno shardiga koobaad ee laynaga rabaa waa tanaafurulxuruuf inay ka badbaado tanaafurulxuruuf cilmiga lagaga badbaadayo waa tajwiidka ruuxu tajwiid ha yaqaano ruuxu markuu fasaaxo yeelanayo muhim waxa aynu haddaba tajwiid leeyahay tajwiidkii in yar laan yar oo balaaqadii ka tirsan inuu noqday ma arkaysaa maanta durtaba balaaqo goormaad yeelanaysa ama fasaaxo dee tanaafurka kolkaad iska ilaalisid tanaafurkana waa inaad ahlu tajwiid tahay kow ka labaad gharaabatlisticmaal gharaabatlisticmaal waa maxay bal joogay waa macnaheega sow shardigii labaad maxaan idinku lahaa markaan idiin soo sheegayey maskaxda inayna ku cuslaan macnaheegu sow maaha gharaabat listicmaal isticmaalkeegiioo gariib noqdo waa kelmaddiioo macnaheegiiba la garan waayo haddii kelmaddan macnaheegii cid garataba la waayo ka warran nin gabayaa ah waa laga yaabaa inuu inoo keenay wuxuu yidhi gabay buu tirinayo mubaaraku lismi aqaru laqabi kariimu ljirisha shariifu nasabi sayfu dawlu amaanaya wuxuu yidhi mubaaraku lismi alla magiciisu barakaysnaa buu yidhi ibnu xamdaan buu ahay ma garanaysaa magiciisu barakaysanaa buu yidhi ninkaas agaru laqabi laqabkiisuna uuba iftiimayaayo waa sayfu dawla buu yidhi laqabkiisuna uu kasii daran yahay kariimu ljirisha shariifu nasabi ereyga jirishaa ahi waa maxay macnihiisu lama waa haraab gharaabatlisticmaal weeyaan inaynu qaamuus iyo munjid ka baadhnaynu u baahanaynaa looma baahno haddaba kelmad qaamuus ad u baahatay inaad hadalkan fasaaxada le ku darto kolkaa jirishaa maad garanaysaa macnaheegu wuxuu yahay waa naf halkuu kariimu nafsi ka odhan lahaa ayuu kariimu ljirishaa ka yidhi aljirisha iyo annafsu waa laba kelmadood oo isku macnaa weeyaan kolkaa tii fududayd buu ka leexday tii adkayd buuna doortay nin baa maalin buu soo baxo wuxuu yidhi nin buu la hadlayo wuxuu yidhi hal ra'ayta alkhayfaanata alqabaa yatbacuha alxaasinu lmusarhar hal ra'ayta alkhayfaanata alqabaa miyaad garanaysaa khayfaanata alqabaa maa macnaa khayfaanata alqabaa ma garanayno dee iminka qaamuus inaynu ka baadhno ayaynu u baahnaanaynaa hal ra'ayta alkhayfaanata alqabaa yatbacuha alxaasinu lmusarhar xaasinulmusarhafna miyaad garanaysaa qaamuus baynu ayaynu u baahnaanaynaa inaynu ka baadhno kelmadaha noocaasoo kale a looma baahno hal ra'ayta miyaad aragtay alkhayfaanata dabayshii farasku markuu aadka u dheereeyo waa dabayl baa la yidhaha soo maahayn hal ra'ayta alkhayfaanata faraskii miyaad aragtay alqabaa ee bogga laalnaa ee dhuubnaa idhaha weeyaan hal ra'ayta alkhayfanata alqabaa yatbacuhaa waxa la socda alxaasim baa la socda xaasimku waxa weeye darmaantiisa maaha xaasim waa darmaanta waxa yaru farasku dhalo ayaa xaasim la yidhaha almusarhaf ee sida fiican u kobcay kolka kelmadaha noocaas oo kale ah mi qaamuus inaynu ka baadhno mooyaane miyaynu garanaynaa haddaba qaraabada iska ilaaliya kelmadda kolkaynu odhanayno fasaaxay leedahay shardi waa kelmadda aan gharaabatlisticmaal lahayn waa kelmadda macnaheegu una adkayn haddii kelmadda macnaheegu uu adag yahay ma yeelanaysa kelmaddaasi wax fasaaxa la yidhahdo haddaba maxaynu kaga badbaadi karnaa haraabada inaynu iska ilaalino si kalaamkeenu fasaaxa u yeesho haraabada maxaynu kaga badbaadi karnaa waxaynu kaga badbaadaynaa inaynu luqawiyiin noqono inaynu luqada baranno luqada hadda ma og tahay luqadu inayna naxwaha iyo qawaacidka o dhan inayna midna ahayn luqadu waa cilmi ka duwan cilmi ka duwan wey waa cilmigan qaamuuska iyo munjidka iyo qaabkan ay u qoran yihin waxanay ka hadlayaan weeyaan luqada macnaheegii asalkaa inaad qor inaad barato haddaba waxaan u malaynaya waxaad isweydiinaysiin waanu aragnay baad leedihiin qaam naxwo la dhigayo iyo sarfi iyo balaaqo la dhigayo laakiin luqa la dhigayo weli maad aragteen wax yar yaroo meelaha laga soo guuriyo mooyaane luqada waxaan idinkula talinaya haddii aad u baahatiin inaad luqada fahantiin dee qaamuus inta iminka laydiin bilaabay ama mumjid la dhammayn kari maayo laakiin waxaa jira xataa imaamu nawowi dariiquu aad u ammaani jiray oo dariiquu luqada markii jaanibka luqada uu aad ugu ammaanaa jira waa kitaabkan ibnu sikiid ibnu sikiid kitaabkiisa waa kitaab la dhigi karo kanun la eg luqadiina haddana aan waxba kaaga tegay qaabkan qaamuuska ayuu ka yar duwan yahi u ka sahlan yahay kolkaa ibnu sikiid kitaabkiisa insha allah ayaynu raadsan doonaa kolkaa qaraabatlisticmaal baynu ka badbaadaynaa haddaynu haddaynu luqada ka dhisnaano kelmad macnaheegu adag yahayba waayo ninkii luqawiga ahaa wuxuu kala garanayaa kelmadda macnaheegu adag yahay iyo kelmadda kale laakiin ninka soomaaliga en luqaba garanaynin ka warran miyuu garanayaa ta macnaheegu adag yahiyo ta macnaheegu fudud yahay tii loo macne ayuunba isagu ku dhegaya taa unbu kugula hadlaya waa dhib gharaabatlisticmaal waa shardiga labaad shardiga saddexaaden markii idiin sheegay muxuu ahaa sarfiga yayna khilaafin saw maanan idin odhan mukhaalafatu lqiyaas buu yidhi qiyaaskani waa qiyaaskii sarfiga ahaa kelmaddani waxay fasaaxo yeelan kartaa markayna qiyaaska khilaafin qiyaaska yayna khilaafin qiyaaska sarfiga sarfigu qaacidaa jirta la yidhaahdo qaacidat lidqaam qaacidat lidqaam ma taqaanaa sarfiga qaacida ka qoranoo waxay yidhahdeen ida ijtamaca xarfaan mutajaanisaan bacda faa'il ficl wa sabaqa axaduhuma bisukuun bishardi sukuuni alawal wa taxaruki tani udqima alawalu fi tani waa qaacido sarfiye ah weeyaan haddaba qaacidadaa sarfiyada ee qiyaaska ah yaan la khilaafin haddii aad aragto kelmad khilaafsan ka warran ma noqonayso iyaduna dee sidaan garanayno fasaaxo ma yeelanayso nin gabayaa-a ayaa gabay tiriyey gabaygiisa waxaa ka mid ahaa ibnu abinajmi buu ahaa ninkaasi alxamdu lilahi alcaliyi alajlali alwaaxid alfardi alqadiimi alawali alxamdu mahad waxaa iskale buu yidhi lilaahi ilaahay allaha alcaliyi sarreeya alajlali ee welibana jaliilka ah alajlal mayn laba xaraf oo isku jinsiyihi meeshaa ku oolin so laba xaraf oo isku jinsiya maaha maxaa loo baahnaa in loogu hadlo sarfigu muxuu sheegayaa in inta laamka hore la reebo laamka dambe lagu idqaamo oo loogu hadlo ajali alxamdu lilahi alcaliyi alajali insaa loogu hadlou sarfigu doonayay alajali tiibuu tafkiik ku kala sameeyey oo ajlal buu yidhi ajlal iminka saw madde inagu uguma dhawaaqno madda ama doma saw ma nidhaahno domadaasi mayna laba miim ka koobnayn haddaad domama ugu dhawaaqda ka waran waa adoo domama ugu dhawaaqay ama madada adoo ugu dhawaaqay madadii kolkaa waxa weeye qaanuunkii sarfiga ahaa baad khilaaftay qaanuunkaa sarfiga ana in la khilaafo looma baahnayn saddexdaa shardi waa saddexdii shardi een idiin sharxay in loo baahan yahay kelmaddu markay fasaaxo yeelanayso mid afraad buu kitaabkeenani ku daray ka afraad waa maxay alkaraahiya fi samci buu yidhi alkaraahiya fi samci karaahiyatun fi samci buu yidhi taana ha la yska ilaaliyo alkaraahiya fi samci kelmaddaa sheekha waan ka diidaynaa horaa looga diiday oo wa fiihi nadar bay yidhaahdeen waxaa dib ugu noqotaa khatiibu lkazawiniga kitaabkiisii ama sacdudiin ibtaftazaniga sharxiisii yaraa mukhtasarulmacaaniga dib ugu noqo waayo halkan uu leeyahay alkaraahiyatu fi samci dhegtoo diidda kolkuu leeyahay dhegtu waxay diidaa kelmadda gariibka ah dhegtu kelmaddayna maqmaqli jirin ayay diidaa saw saa maaha kolkaas shardigan karaahiyatu fi samci uu ina leeyahay iyo shardigii karaahi ee gharaabatlisticmaal ahaa waa isku midun in laba laga kala dhigo maaha isku midun waayo waxaad xusuusataa karaahiyatu fi samci wuxuu kuugu miaaliyey kariimuljirisha oo naftiya soo inagu qaraabada kuma inaan miaalinin waaba isku mid unba de weeyaan isku mid qura weeyaan kolkaa shardigaa uu inoo kala tiriyey khatiibulkazawiniga kitaabkiisa kala tiriyey waqiila buu laakiin isagu yidhi waqiila siiqatu tamriid hadal buka ayuu ka dhigay oon ciddii tidhi ba la garanayay sacdudiinu taftaazaniguna wa fiihi nadar buu yidhi waa lagu haystaaba dood baa ka furan buu yidhi hadalkaa uu ku- ereygaa uu ku soo daray kolka alkaraahiyatu fi samci alkaraahatu fi samci shardi afraad ha ka dhigina fasaaxatu lkelima kelmadda fasaaxadeedii fasaaxatu lkelimati kelmadda fasaaxadeedu salaamatuhaa inay kelmaddu ka badbaado weeyaan min arbacati cuyuubin afar ceebood kow ceebta koobaad waa tanaafur lxuruuf xuruufteedoo kale ordaysa laba ceebta labaadna waa qaraabatu listicmaal macnihaygii oo la garan waayo ama isticmaalkeygii oo qariib noqda ka saddexaadna waa mukhaalafatu lqiyaas qiyaaskeygi oo qiyaaskii oo khila- la khilaafo mukhaalafatu lqiyaas qiyaaskoo la khilaafo waa sarfigii de haddaba la soco oo ninka kalaamkiisu uu fasiix kelmadiisu ay fasiix noqonaysaa waa ninka tajwiidka yaqaana ee luqada yaqaana ee sarfiga yaqaana laakiin naxwadu meeshan way kaa baxsan tahay naxwada looma baahno markii kelmad aynu ka hadlayno naxwada looma baahno saddexdaa cilmi kuma yaqaana oo kelmadiisu ay fasiix noqonaysaa haddaba tajwiidkii iyo qaraabat listicmaal iyo mukhaalafat lqiyaas laakiin tajwiidku mutafaq maaha tajwiidku sababtuna mutafaq u ahaynan kuu sharxo qoladii tidhi tanaafurka waxaa lagu yaqaanaa qurbulmakhaarij maan la diidin haddii hadalkooga la banneeyo ayuu tajwiidku sax noqon lahaa qoladii tidhi bucdulmakhaarij miyaan la diidin haddii labadaa qolo qowluun la qaato tajwiidku waa sax oo fasaaxada ayuu keenaya laakiin labadaa qowlba markaynu diidnay dooq wax la yidhaha baynu ku xidhnay dooqanna waa quwo ilaahay uu kugu abuurayo oo tan macaankii iyo dhanaanka kala dhadhaminaysa oo kala ah dee dooqaasina tajwiidka laguma barto kolkaa tajwiidku wuu kaa baxayaayo waxay kuu noqonaysaa labadaa cilmi inuu ninku aqoon u yeesho kol- ninku kolkuu doonayo inuu fasaaxo yeesho labada cilmi waa maxay waa cilmu luqa oo qaraabat listicmaal baad kaga badbaadaysaa iyo cilmu sarfi oo mukhaalafat lqiyaas baad kaga badbaadaysaa laakiin naxwadii iyo looma baahno waayo inagu kelmad baynu ka hadlaynaa kelmaddana naxwadu may ka hadashaaba kelmad qura muxamed keliya waa mucrab maad odhan kartaa mise mebni naxwadu murakabkay ka hadashaa waa cilmu murakabaat halkana murakabba laguma hayo haddaba shuruuddii buu tafsiilkeyga inoo sharxayaaye balaneegna siduu u sharxo alawalka koobaad tanaafuru lxuruufi xuruuftoo kale orado weeyaan huwa tanaafurkaasi wasfun waa sifo filkelimati kelmadda ku sugnaanaya yuujibu wuxuuna waajibinaya hiqalahaa kelmadda oo cuslaata cala samci carabka ku cuslaata ee dhegta ku cuslaata buu leeyahay iyo wa sucuubata adaa'iha cala samcidaa samcigaa in laga saaro weeyaan dhegta kuma cuslee carabkay ku culus tahay iyo wa sucuubata adaa'iha gudashadeeda oo adkaata bilisaan carabka ku- inuu carabka ku had ku had- ku hadlaaba faqiil waa inay noqoto tanaafurka weeyaan bisababi kowni alxuruuf bisababi bisababi xuruufi bisababi kowni xuruufi alkelima kelmadda xuruufteeda oo ahaata aawadeed mutaqaaribati almakhaarij makhaarijteedu mid ay isku dhadhowdahay qowlkan waynu diidnaa ma arkaysaa cilladaa yar waan diidnay bisababi kowni xuruufi alkelimati mutaqaariba almakhaarij waan diidnay oo qur-aankay ku jirtaa baynu nidhi qur-aanka ay ku jirtaa baynu nidhi wax isku wada xuruuf dhadhow makhaarij isku dhadhow oon haddana ceeb keensanin sow ilaahay cihni ma odhan cihni kal cihni sow lama odhan kolkaa cihni muxuu ka kooban yahay cayinkii iyo haadu maxay ka kooban yihiin mayna xalqi ahayn dee ba- fasaaxana waa leeyahay iska ilaali hadda kolkaa bisababi kowni xuruufi alkelimati mutaqaariba almakhaarij ma ogolaanayno cillo daahir ma ogolaanayno waayo qayb qur-aankii ka tirsan baa bilaa fasaaxo kolkaa noqonaysa ilaahay hadalkiisao dhanna fas- fasaaxuu leeyahay cilo daayar waynu sababtaa yaruu sheegay sheekhu kuma waafaqsanin in la soco wahwa nawcaan tanaafurku waa laba nooc shadiidun mid culus mid adag fi hiqali mid mutanaahiya mid hayru mutanaahiya la yidhaahdaa shadiidun mid daran fi hiqali xagga culayska ka dashiba weeyaan dashi bal dashi ku hadal dashi dashi ku- waa kelimad yar adag weeyaan carabkaaga waa doog haddaad saaxiibu doog tahay waad yar dareemaysaa dashi dashi si kaley kaa noqon kartaa haddaad ku yar celceliso xarafku iska kaa bedeli shiinku iska kaa wax kaluu noqonaya oo meeshiisa imanaya lilmawdic alkhashin dhulka meeshiisa adagee dirida aynu nidhahnaa dashi la yidhaha dashi waa meesha adag wa naxwi hucxuc hucxuc bal iya- isna ku hadal hucxuc waa linabti nabaad oo tarcaahu libil geelaa cuna min qawli acraabiy min qawli acraabiyin nin reer miyi ah hadalkii ayayna ka tirsanayd waxaa lagu yidhi yaa fulaan ayna tarakta naaqataka hebelow hashaadii xaggeed kaga timid baa lagu yidhi kolkaasuu yidhi taraktuhaa wahya tarca ee wahya tarca alhucxuc taraktuhaa wahya tarca alhucxuc taraktu naaqatii tarca alhucxuca buu keenani kolaya taraktu waxaan ka tegey naaqatii hashaydaan ka tegey tarca iyadoo daaqaysa alhucxuc waa yamaaruga ayaa tilmaamaha waxay ugu dhaweeyeen geed yaroo yamaarug la yidhaha geelu cuno oo dayrtii soo baxo intan u hegaada yaalaasi kaasi ugu dhadhaweeyaan tilmaanta hucxuc taraktu waxaan ka tegey naaqatii ayaan ka tegey tarca iyadoo daaqaysa alhucxuc iyadoo daaqaysa waa ha hucxuc kaasi waa saqiil aad buu u adag yahay kaasi soo ma ma dareemayno inuu kaasi adag yahay labadaasiba waa shadiid waa mutanaahi baa lagu tilmaamaa hurjuc buu kii noqonayaa soo mahayn khadaa saxa khadaa saxa inkastay ragga barhkooda riwaayooyinka istaba marmariyaan khadaa saxa wa khafiifin midna waa khafiif kaasuu ka yar sokeeya ka naqnaqatiba weeyaan naqnaqa kelmaddaa naqnaqa'a xuruufta soo noqnoqotay aawadeed naqnaqa waa yar culus tahay naqnaqa asawti dafaadi waa raha meelaha biyaha ku jira sawdkanuu sameeyo markanuu nimcada ilaahay helo sawdkaa uu samaynayo weyaan wa nuqaax nuqaax xa bay carabku doonayaa ma arkaysa hadda nuqaax unba unba carabku doonaya nuqaax waa kelimad culus weeya nuqaax haddii aad tidhaahdo aad bay u culus tahay laakin tii hore ma gaadho waa lilmaai alcadbi asaafi biyaha macaan ee saafiga ah baa nuqaax la yidhahdaa wa naxwi mustajdiraat mustajdiraat bal isna dheh mustajdiraat wuu yar culus yahay oo bimacnaa murtaficaad waa meelaha sare min qowli imra'i lqays imra'u lqays hadalkiisa ayuu ka tirsan yahay yasifu kii oo tilmaamaya shacara ibnati cammihi inan wuxuu ninkani ku darnaan jiray la odhan jiray inan la odhan jiray maxaan idhahdaa cunayza cunayza kolkaa cunayza buuggiisa idilba cunaysuu ka qoray kolkaa cunaysuu ka hadlayaayo xubin xubin buu u tilmaamay waa nin gabayaa ah oo gabay tiriyey ninka ugu sifada badnaa buu ahaa ninkaas waxaynaan ka hadli karaynin dhegna ha ahaatee sifooyinkuu siiyey haddaad aragto ama kaag baad ugo-aysa kolkaa timihii kolkuu tim tilmaamayey ayuu saddex qaybood ka dhigay saddexdaa qaybood qayb waa qayb musana'a weeyaan buu yidhi waa qaybkan ay ay maxaa la yidhahdaa ay tidcaan qaybna waa qayb sii daysan weeyaan oo la taago qaybna waa qayb labadaa ku dhex lumaya wuxuu kaga kinaayoonaya tima dheeri buu ku sheegaya timihii iyagoo saddex qaybood laga dhigay ayay haddana iyagoo laba qaybooba hore laga dhigay ay haddana qaybtii saddexaad lumaysaa ay labadii kale ku lumaysaa buu leeyahay ninkani nin ahlu diina maaha waxaynu usoo qaadanaynaa diinaynu ka baranayna maaha nabigu kolkii loo sheegay imrawlqays waynu garanaynaa waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa xaamilu liwaai shucaara saw maahayn cibaaradii nebigu waa gabayaaga oo dhan calankooga iyo diiradooda ninka sida baa layidhi qiyaamadana wuu imanaya isagoo calankooga sida buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam naartuuna kula dhacayaa naarta waayo ninkani nebiga hadda siddeetan sano ka horreeyey la soco siddeetan sano ayuu ka horreeyey laakiin xagga dumarkuu ku xumaa akhlaaqdu aad bay u kala jirtaaye xaggaasuu nin aad uga xun ahaan jiray iyo khamradaba xataa hablaa jiray maalin uu khamro siiyey intuu intuu intuu intuu intuu usoo qaaday intaasoo weel oo khamro ah ayuu reerbaa guurayo ayuu ceelkii wuxuu is yidhi inantanuu doon iminka uu ka hadlayu damca inuu la kulmo si uu la kulmana u garan waayo wuxuu is yidhi maalinta reerku guuraya ayaad la sugaysaa intuu reerkii kasii hor orday ayuu ceel ay soo marayeen maanta geed weynoo ku dul yaalay ayuu hoosta kasii galay kolkay raggii yimaadeenay maydheen lama arkayo halkaasuu iskaga jira islaamihii kolkay maydheen waa dee dad musaafiriina oo soo kululaaday way iska dhaafeen hablihii kolkay dharkii dhigteen unbu intuu soo baxun buu dharkoogii qaatay kolkaasuu intuu kala tegey ayuu yihi midmidiigu soo baxa maalintaasuu khamre hablaha siiyey kolkaa wasfigaa wuu mutay nebigu uu sheegayo calayhi salaatu wasalaam ee aqiyaamadu kula dhici doonaa ninkani nin khayr badan maahayn laakiin xagga luqadaa looga maarmi waayo ereyadiisu waxa weeye ereyo dhammaan ama balaaqale ama luqale weeyaan aad ereyo cajiib u ah weeyaan wuxuu yidhi khadaa'iruhu halabtiisu kelmaddan khadaa'iruhu haada ku jirta ma arkaysaa farac beydkan beydka ka horreeyey ku jiray faracu waa tim timaha ayuu damiirku u noqonayaa khadaa'iruhu timaha halabtoodu mustajdiraatun waxay u kacaan ila alculaa xagga sare buu yidhi timaha halabtoodu xagga sare u baxaanba tadillu waxaa lumaysa alcuqaas kuwii xidhxidhnaa ayaa fii musanan kuwa la tidcay iyo wa mursali kuwa la sii daayey ku dhex lumaya buu yidhi isagu timo timuu ka hadlaya isago maahayn tanuu jecel yuhuna ammaananaya ayuu qaybtaa ku ammaananaya isago maaha kolka inaguna waxaynu uga jeednaa kelmaddaa mustajdiraad u adeegsaday ayaan fasaaxo lahayn baynu leenahay halkaasaynu tooganaynaa mustajdiraad fasaaxo male sababtay u yeelayn weydiinaya tanaafur alxuruuf carabkay ku culus tahay culus culayska ay carabka ku leedahayna ma aha mid mutanaahiye waa mid hayru mutanaahiya walaa daabita walaa daabita wax daabidihi limacrifati hiqal hiqalka buu leeyahay macrifadiisa iyo garashadiisa uma aha iyo wa sucuubati sucuubada siwa dawqi dooqii mooyaane asaliimi ee saliimka ahaa iyo walxisi xiskii mooyaan asaadiqi ee saadiqi ahaa ee runta sheegayey annaajimayni ee ka dhalanayey can inadari daymada fii kalaami albulagaa bulaqada kalaamkooga la eego iyo mumaarasati asaaliibihim asaaliibtooda in si fiican loo mumaaraseeyo halkaa maad arkaysaa sheekhan hadalkiisii wuu isburiyey kelmaddii marka dhawaydan diidayey ee ahayd bisababi kowni xuruufi alkalimati mutaqaariba almakhaarij soo maynaan diidin kelmaddaasi wax jiri ma ahayn tan dambaa saxa walaa daabida buu yidhi sawkii daabid hore inoo soo sheegay daabid wuu inoo soo sheegay wuxuu mayna yidhi bisababi kowni xuruufi lkalimati mutaqaarib almakhaarij inagu daabidkaa waan diidnay sow ma ahayn halkanuu inaga waafaqay walaa daabida daabid ma jiro limacrifati hiqal hiqalka lagu garanayo iyo wa sucuubati culayska siwa dawqi saliim iyo walxisi saadiq intaan baa lagu garanaya lakin qurbulmakhaarij ma aha dee hadalkiisii hore ma arkaysa inuu khalad noqday waa laga yaabaa tabacaadka barhkood inay ka tagaan hadalkaa hore waayo hadalkaa hore hadal saxa ma ahayn horaynu usoo diidnay athani ka haanigiihi haraabat lk gharaabat listicmaal waa kelmadda isticmaalkeega oo gariib noqda wax la garan waayo kelmaddii oo noqota macnaheegii wahiya iyadu kownulkelimati kelmadda oo noqota weeyaan hayra daahirati almacnaa macnaheegu miduu daahir yahay hayrkeed walaa ma'luufat alisticmaal isticmaalkeegana mid loo dunmayo ay noqon weydo cinda alcarabi carab agteeda carabtii alfusaxa ee fasaaxada lahayd nin soomaaliya wax laguma qiimaynayo qiimaynayo waa cinda alcarab waxaa laga yaaba adiga kelmad qur-aanka ku jirta inay kugu adag tahay ood is tidhaahdid kelmaddana aniga igu adayga miyayna tani bilaa fasaaxo ahayn aduu soomaali baa tahee ninka carabkaa kuma adka taasi saasuu ku leeyahay cinda macnaheegu waxaa la eegayaa macnaha adag iyo macnaha fudud waa cinda alcarab alfusaxa carabta fusaxada agtooda weeyaan lianna almucawala calayhi waxaa loo cuskanaya fi dalika ka isticmaaluhum isticmaalkooga weeye isticmaalkoogun baa loo cuskanaya walgharaabatu haraabadu